إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idacadda islaamiga halfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar shalay ka dhacay qeybo ka mida gobolka shabeellada hoose iyadoo xalay weerar lagu qaaday fariisan askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka baay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe askar ka tirsan maamulka puntland ayaa gabar yar ku dilay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa deeq raashina gaarsiisay toddoba boqol oo qoys kuwaas oo ka mid a dadka ku dhaqan tuulooyin hoos yimaada degmada bu'aale ee walaayadaas dowro sharci ah ayaa loo soo xiray haweenka wax ka barta madaarista ku yaala degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka jifo ka tirsan beesha saruur ayaa nabadoor cusub ku dooratay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee mudug دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin weerar ka dhacay shabeellada hoose iyo baay waxaa ka waramaya cabdifataax faarax saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac howlgallada ayaa ka kala dhacay gobollada banaadir shabeellaha hoose iyo baay haddii aanu ku horumarno gobolka banaadir dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta shabaab ee ka howlgala magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa qarax ku beegsaday kolonyo gaadiid oo ay la socdeen askarta dowladda federaalka kuwaasi oo ka yimid deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose kolonyadan ayaa lagu beegsaday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho howlgalka qaraxa ee lagu beegsaday kolonyada dowladda federaalk waxaa lagu gubay gaari cabdibilaa oo ay ka buuxeen askarta la beegsaday waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay durba xiray maleeshiyaadka dowladda federaalk iyadoona goobta ay soo gaareen laba gaari oo ambalaas ah kuwaasi oo qaaday meydadka iyo dhaawaca kolonyada la beegsaday khasaaraha hordhaca ee gaaray askarta waa saddex askari oo dhimasho ah iyo dhaawaca afar kale iyadoona qaraxa lagu gubay gaari cabdibilo ah dhanka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culusi ku qaaday xerada askarta koonfur galbeed ee ceel mashruuc degmada qasax dheere ee wilaayada baay waxaana jira khasaaro walow aan faah-faahin laga helin dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay weerar ku qaadeen isbaaro askarta dowladda federaalk u tiilay deegaan lagu magacaabo sharay oo u dhexeeya degmada wallaweyn iyo deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose dhimashada waa hal askari oo dowladda federaalka ah qorina waa laga qanimaystay si kastaba ciidamada mujaahidiinta ayaa dardar geliyey howlgallada ay ku beegsanayaan maleeshiyaadka askarta dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ee duulaanka gardaro ku jooga soomaaliya waxayna mujaahidiintu fulinayaan howlgallo qaraxyo iyo mid toos oo ay la beegsanayaan askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya maalintii shalay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa ku dagaalamay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labadii ciidan ee dagaalku dhex maray dagaalka ayaa la sheegay inuu si gaar ah kaga dhacay bar kontarool oo laga ilaaliyo degmada balcad halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka degmada balcad ee hoostaga dowladda federaalka sida ay warbaahintu tabinayso askar ka tirsan kuwa lagu soo tababaray dalka eritariya oo deggan xerada hiilweyne ayaa isku dayey inay kontaroolkan xoog ku maraan waxayna isku dhaceen ciidankii halkaasi horay u joogay dagaal ayaana ka dhex qarxay inta la xaqiijiyey hal askari ayay halkaasi iskaga dileen halkay iska dhaawaceen mid kale dagaalka kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasi oo goobta ka qaaday meydka askarigii la dilay halka kii dhaawac ahaana ay gacanta ku dhigeen askarta dowladda federaalka ayaa marar badan sidan oo kale horay dagaallo u dhex mareen waxaana kala gaaray khasaarooyin kala duwan askar ka tirsan maamulka puntland ayaa gabar yar ku dilay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararka inaga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa ku waramaya in gabar yar oo ka mid ahayd bulshada ku nool magaalada garowe uu si naxariis daraah u dilay askari ka tirsan ciidamada maamulka isku magacaabay puntland goobjoogayaal ku sugnaa magaalada garowe oo la hadlay warbaahinta ayaa soo warinaya in gabadha la dilay oo lagu magacaabi jiray ubax yaasiin cali oo rasaas si bareer ah ooda kaga qaaday askari ka tirsan ciidamada maamulka puntland gabadha uu dilay askariga ayaa ka mid ahayd ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada garowe goobta uu dilka ka dhacay waxaa goobjoog ahaa saddex askari oo sheeda sare ka daawanayay dilka loo geystay gabadha yar iyagoona durbadiiba goobta iskaga baxsaday sida ay sheegeen qaar ka mid ah ehelada gabadha rasaasta ayaa ka haleeshay qeybaha sare ee jirka gaar ahaan madaxa falka ayaa waxa uu si gaar uga dhacay xaafad lagu magacaabo hodan gaar ahaan nawaaxiga jaamacadda boosaaso dilkan bareerka ah ee loo geystay gabadha yar ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan ciidamaad u hubaysan oo ka tirsan maamulka puntland weerar ku qaadeen xero ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku taala isla magaalada garowe halkaas oo ay kufsi iyo jirdir kula kaceen gabar yar oo ka mid ahayd dadka xerada ku nool wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa daaq raashina gaarsiisay toddoba boqol oo qoys kuwaas oo ka mid a dadka ku dhaqan tuulooyin hoos yimaada degmada mu'aale ee walaayadaas cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa deeq raashiina gaarsiisay toddoba boqol oo qoys kuwaasoo ah dadka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada bu'aale ee ku saamoway fataadihii dhowaan ku dhuftay gobolka iyo guud ahaan qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya dadkan ayaa la siiyey agabyo badan oo yuubahay qabaan waxayna u mahad celiyeen allah kadibna wilaayada jubbooyinka ee soo gaarsiisay deeqdani waa kuwan qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay deeqdani oo ka waramaya waxa la siiyey iyagoo sidoo kale sheegaya tuulooyinka ay ka kala yimaadeen aniga waxaa la yidhaahaa maxamed cabdiraxmaan sheekh axmed oo ka tirsan tuulada maadow maanta waxaan ilaahay ugu xamdinaynaa oo walaayada islaamka ugu xamdinaynaa raashin ayaa tuulooyinka loo qaybinaya hadda waxaa lii siiyey haaf bur ah iyo saliid sokor saabuun caag biyo aan ku aroorto iyo shandarawo ayaa lii siiyey magacyada cabdirashiid kuul cabdi tuulada waxaan ka socdaa duquymaado waxaa lii siiyey haaf bure iyo caag saliide iyo cusbo iyo sokor shandarawo iyo caag biyo aan ku aroorto bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaah ilaa mahadle maanta waxaana la siiyey kiish bura maxaa la jiray xaaf maxaa la jiray xaaf xaaf bariisa saddexle saliida jirgaan sokor saabuun cusbo inta waana la siiyey alxamdulilah ilaah ku mahadsan tuma mujaahidiinta ayaa ku mahadsan maasha allah alxamdulilah magacadaas macadan waxaan joogaa banaankii bucel ku soo raashin iyo aniga waxaa liisiiy igafan waa liisiiy bur waa liisiiy sasaliid liisiiy saaboon liisiiy shandiro liisiiy ceega liisiiy maamulada wilaayaadka iyo guddiga gurmadka fataadaha ayaa weli ka howlan inay u gurmadaan dadka ay saameeyeen fataadihii dhowaan ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka iyadoo ay xusid mudan tahay inuu guddiga gurmadka fatahaadaha wado dib u deegaameyn uu u sameynaya dadka ka soo qaxay biyaha fatahaadaha dowro sharci ah ayaa loo soo xiray haweenka wax ka barta madaarista ku yaala degmada saakow ee walaayada jubbooyinka moxamed qaasim ayaa ka waramaya dowradan oo soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa socotay muddo toddoba maalmood ah waxaana loo qabtay dumarka wax ka barta maraakista kale ah umu caaisha umu ayman umu haani iyo markiska umu salama gebagabadii dowrada waxaa kasoo qayb galay culimmada ugaasyada beelaha degmada saakow iyo odayaasha dhaqanka goobta lagu soo xirayay dowladda waxaa kalimaad dardaaran ah kasoo jeediyey ugaasbiyey nabada maxamed jimcaale khayre iyagoona la dardaarmay haweenka loo soo xiray dowladda walalasanbari siina meelfadey ininka dhaqanta sheyga walbaradi sharaysim a habeenmaaraasi unsu kalama ku idgo unsu hoob laha gaboo meelolu dhak dalag jarmudo laakiin hoob dablak shir caraf eh mana uu jeebeera deere ilmagana saas hoobaad meeldhakat walma taraw laakiin hoobaada faafido ee wadan tare akhri diinka af eh walikoodamoon af eh marka waktigii isan qaadateen oo ilaahay darsan fadhiideen way lasan bari haddana maylafaday inay deersidaan lanwelba oo isasukumida geeka derisaley deris iyo hoob isdersi laakiin inta hoob dersi iyo hoob saari dersi hoo oo lafa lafadiyona barakaawe waxaa laydinka rabaa laba u kala doorta ilaahay wala turusadiyey jid waa jidkii shaydaanka alla waxaq uu sameeyaa jidkii shaydaanka oo qoftii ka leexata ilaahay lagu leexiyey waayo wadana waa tii xaqa oo jannada gelaysay midaasuna waa tii naarta gelaysadana waa jannada gelay aduu kala dooro gabadha muslimadda aada bay ugu sahlan tahay kobta dacaskaa la gashay ee jannada uga dhowda sababtu maxay tahay ayada waxaa lagu yeeshay inay weligeeda ay raalli ka dhigto allah ka dhigi kare laakiin intay ayadu awoodo ay raalli kaga dhigto oy mar walba cafis weydiiyo oo mar walba maxaa ku qaldabay tiraa oo mar walba ay tiraahdo waxii naga maqan ilaaha noo keeno waa kugu raalli baan ahay wax alla waxaad ii samaysay raalli baan ku ahay oo ninkeeda ay raallinimo uu yidhaahdo sadaqtu gabadha islaantaa qabo raalli baan ka ahay oo waalidka raalli ka noqdo salaada iyay dukato bal fiiri intay kuu jirto bahasha sidoo kale waxaa dhankooda hadlay qaar ka mid ah haweenkii loo soo xiriyey doorada iyagoona codsaday marar badan in loo soo celceliyo dooraadka caynkan ah dhanka kalena waxay faahfaahin ka bixiyeen duruusta ay qaateen dowrada ee noo socotay toddobada maalmood magaceedana uu yahay umu xabiiba radiallaahu canha waxaanu ku qaadanay mawaadiic badan oo gaara ilaa toddobiy toban mawaadiic shicaarkeedana wuxuu ahaa kun caaliman oo mutacaliman haddaan wax ka sheego mawaadicdaas waxaa waaye xaqa gabadha muslimadda uu ku leeyahay soojkeedii iyo waxaa kaleeton ku qaadanay alwalaa walbaraa oo muslimiinta mu'miniinta la jeclaado oo gargaar la siiyo iyo gaalada laga beri noqdo waxaa kaloo ku qaadanay ikhlaasul acmaal lilaah camalka inuu ilaahay dartiisa loo qabto darsiga kaleetana wuxuu yahay alkafla waa halmaanka amase mooganaanta oo la moogan yahay kheerka iyo dikriga ilaahay subxaanau watacaala xusidiisa waxaan ka faa-iinay faa-iidooyin badan amase mawaadiic badan oon la koobi karin muddo toddoba beri ah inta daruusaan ku qaadanaynay toddobadaas beri oo daruus diini aan qaadanaynay hajeedeed maktabka dacwadda ajar iyo xasanaad lahan koobo korna lagu siiy insha allah haddana intaasi kubada maktabka ku codsadaan waxyaabo badan oo insheega intii un haddanu ka baran alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan oo nasoo waafajiyey dowrada waxyaabo badan ayaan ka faa-iiday qaas ahaan ani horta daa iska hadlo sida qaflada hilmaanka oo aakhira la hilmaamsanaay ilaahay subxaana watacaala culimmada kheyr ha siiyo aakhira ayay wax badan nagu baraarujiyeen oon hilmaamsanayn waxaa kaleo inagu baraarujiyeen khulafaa uraashidiin taariikhdoodii say diinta uu dadka ugu hormari jireen ugu hormarinayeen annakana waxyaaba badan ayaan ka faa-iidnay madaarista in la xaadiro mar kasta ilaahi subxana watacaala laga cabsado gabadha muslimaadda gabar dhowrtan ay ahaato si kastay ahaataba muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka dacwada degmada saakow ayaa sare u qaday dooraadka kor loogu qaadayo aqoonta bulshada degmada saakow iyo deegaanada hoos yimaada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan jufo ka tirsan beesha saruur ayaa nabadoon cusub ku dooratay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee maduga cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya
munaasabad ballaaran oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay kana soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug taas oo jufada jumcaale cumar ee beesha saruur ku dooranaysay nabadoon ku hogaamiya shareecada islaamka kalimaad kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabadda ugu horeen waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufada nabadoonka caleemo saaratay iyagoona sheegay in ay garab iyo gaashaan u yihiin nabadoonkooda cusub ilaahaan u mahad celinay anigu tix yar oo farxad haddii alla kuu roon yahay ay iga keentay ilaahay siduu noo waafajiyey dadka caalamka meelo waxaa jira haddii alla kuu roon yahay aan qayrkan oo kale lagu haysan allahna waafajiyey ilaahaan uga mahad celinay xaqsoore waa allaah qaadiyo xaalka soo jira xugun lagama marmiyo sharciga xaraf ilaahey xukunkii dastuurkiiyo ma jiro xaalad lacageeda dad waxaa jira berga laba nin hadday isqabato nin shan boqol inta la sililey oo ninkan xari xabsiga ordiga geey xukunkii dastuurkiiyo ma jiro xaalad lacageeda xaqiraad allah naga baxsho waa xusuusnahay nin walba xaqii uu lahaa xukunku raacsiiye ilaahay xamdi anuga naqaa xeesha noo galaye oo xarakada shabaab dhaliyey ee diinta ku cilmay diinta haddaan aan rag- haddaan xarakada u dhalan diinta dad inay cagta hoosada geliyaan rabaa aa jira gaaladu inay diinta islaamka cagta hoosada geliyaanay rabaan sidoo kale waxaa xafladaasi ka hadlay naqiibka guud ee beesha suruur wuxuu dhankiisa soo dhoweeyey caleemo saarka nabadoonka cusub isagoo reerka ugu baaqay inay garab u noqdaan oo ay xaqa ugu kaalmeeyaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال xafladan qiimiga badan oo ay isugu yimaadeen madaxda walaayada iyo beesha reer jimcaale cumar oo runtii la doonayey in nabadoon maya- waayahan dambeba aan tabanaynoo naga maqnaay een lagu soo doortay oo gebagabadiisii hadda aan joogno een ilaahay baanu kaga mahad celinaynaa bacdallaahi walaayadii juhdigaas gelisay oo fikirkaas dadka ku boorisay ayaan iyadana maaragtay ugu mahad celinaynaa een beesha iyaduna in muddaa iska xil saartay oo maaragtay waqti badan raadinaysay nin muhiim u ah oo u munaasiba maaragtay xilkaas oo iyaguna soo saaray idinkuna waa lay- waa idin kaga mahad celinaynaa dadaalkiina een macalimkana rumaantii hadda anaku khiyaar uma aanaan lahayn inaan inta idin dhex galno aanin hebel aan rabnaa idin dhehno een maaragtay marina nooma ahayn manaasna nooma ahayn balse waa jeclayn inaad macalinka keentaan wixii aan jeclayn ayaadna keenteen macalinkana waa u ducaynaynaa ilaahay maaragtay een kii maaragtay ummadda iyo diinta iyo waxa dhan anfaca ilaahay ha nooga dhigo markaana dhagaystayaal codka aad maqli doontaan waa nabadoonka cusub ee ay caleemo saaratay jufada jumcaale cumar nabadoon macalin cabdulaahi maxamuud salaad بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وحان هاي بيش جمعال عمر وحي إيد دورتي وضي إيد دورتي ولا يد إسلامك إن أنا أديقو دينت أديقو إلهي درتك الشغايو أي دورتي aniguna waa ballan qaad bilaadanaan hayo waa gefi kara laakiin waa ballan qaad ilaahay iga cafi adigaan gef waxaan rabaa wilaayada wilaayada ka rabaa diinta islaamku wax ay qabto inaan kula shaqeeyo oon diyaar u ahay diinta islaamku wax ay qabto inaan kula shaqeeyo ayaguna ay igula shaqeeyaan oo ilaahay raalli ka yahay anna waxaan ballan qaadayaa dadkaygana inaan ku hogaamiyo intaasaan diyaar u ahay intaasaan ballan qaaday laakiin ballan ilaahay aan ku qaaday inaan wilaayadana la shaqeeyo oon diinta islaamka kula shaqeeyo war adinkuna ma igula shaqaynaysaan jasaaka allah khayr jasaaka allah khayr jasaaka allah ugu dambeyn waxaan idiin soo gudbi doonaa kelimad muhiim ah oo xafladaasi uu ka jeediyey sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا أولا الله تبارك وتعالى يا أنمها إلينا ثم وأنمها إلينا قرابة جفدة رير جمعة عمر وكمدة بيش السرور كمدة جزاكم الله خيرا الله تبارك وتعالى تلدينا ee wax badan oo waxaa noo muuqda nuur iyo iftiin iyo isku toosnaanaha nooga keen muuqday allah inin siyaadiyo shaqadii aad soo wadeenoo maalmahan aad ku jirteenna allah tabaaraka watacaala miisaanka xasanaadka ha inin saaro waqti baad bixiseen een wax badan baa tale u soo jeedeen alxamdulilah rabbilcaalamiin mar kale mar kale allahna waa uga mahad celinaynaa noo suurtageliyey adinkana waxaa waaye waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah ha inin saaro jazaakum allahu khayran een waxaan leenahay marka haddee waa keenteen nabadoonkii ma aha keenta iyo ka tag ma aha shaqa hadday qaba sharabtaa waxaa la rabaa sheekha in garba loo noqdaa la rabaa in waxaa la rabaa insha allahu tacaalaa xargi loo dhiibay aan lala dayn in garbaha la qabto in lala saxo in lala toosiyo intuu ku toosan yahay kitaabka ee sunnahana waajib baa in saaran inaad ku addeecdaan ah wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maalmihii u dambeeyey soo badanayay doorashada ogaasyada iyo nabadoonnada kuwaas oo ay beelaha muslimiinta ah u doortaan in ay ku hogaamiyaan diinta islaamka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa